إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa magaalada bu-aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ku geeriyooday sheekh nuur macan cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimmada diinta islaamka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisinka ciidamada shishe ee garoonka magaalada baraawe iyo kuwa dowladda federaalk ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hilwaa dowladda federaalk ayaa qiratayn ciidankeeda dhibaato xoogan ku hayaan bulshada ku nool magaalada muqdisho culimo iyo aqoon-yahano ayaa falanqeeyay kelimadii uu jeediyey amiirka mujaahidiinta al-shabaab iyo filimkii cusbaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo lagu soo bandhigay askar dhammaysatay tababar heer sare ah xukuumadda maali ayaa xirtay ciidamo ka socda every coast kuwaas oo si sharci darro ah ku soo galay dalkeeda آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان warkiiyo faahfaahsan waxaa magaalada bu-aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ku geeriyooday sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimmada diinta islaamka cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya allaha u naxariista ee sheekh nuur macalim cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaaliyeed kuwooda ugu magaca dheer islamarkaana ahaa daaci noloshiisa u horay faafinta diinta islaamka ayaa ku geeriyooday magaalada bu-aale ee wilaayada jubbooyinka shalay qoraxgaabadkii oo ay taariikhda islaamku ku beegnayd saddex iyo tobanka bisha labaiyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo saddex sheekha ayaa muddo laba usbuuc ah la xanuunsanayay cudurka macaanka sida ay alfurqaan u sheegtay walaashiis jamiilo macalin cabdiraxmaan oo ka mid ahayd dadkii tabantaabanayay ayaamihii uu xanuunsanaa magacaygu waa jamiilo macalin cabdiraxmaan sheekhaas walaalkay waa ilaahay u naxariista awalan iyo aakhir anuunkana sidoo kale kheyr allahna siiyo laba isbuuc camal oo xanuunsanay sabdidii xanuunka saa-idka uu qabtay walaha dardaaramo diinta ilaahay kitaabka ilaahay ee sunnada halagu dhigo walaxaan ahayn oo dardaaramo kama hayno haddaan kala dhimana cafeyti wiil waa idinsoo duceeya haddaan noolahana waa isu imaahayna wiil kalabta casirti oo markii laga baxay uu yiri musqul halaga wado musqushaadii laga keenay yiri waxa uu ahay lamaaga halaga fiirsho dhiigga iyo sokorta iyo halaga baaro barasharkiisaa dhacsanaa layiri bu-aala lagu soo nacay isagoo towxiidka heesto dardarama dadka wacdiha ilaahay nafta ka qaad marka ilaahay u naxariistaan laa inaa lilaahi wa inaa ilay raajicuun mar aan wax ka weydiinay tafyirta sheekha ayaa waxa ay tiri dadka uu ka tago sheekhu waa afar wiil iyo saddex gabdhood adduunka uga tago wixii horena waa wixii kalena waa ka hormareen hal xaasuu ka tegi ilaahay ha u naxariistaan leenna wax si gaara aada ugu xasuusanaysid ugu dambeyntii ma jiraan dabeecadiisa sheekhaas maasha allah iska hadleen dabeecad faalan oo diinta ku dadaala oo adiga sagaal iyo labaatan toban iyo sagaal sano iyo hadda uu lixdan iyo toddoba sano uu jiray intaas diinta ilaahay u faafihaya sheekh axmed dheere oo ka mid ahaa culimmadii aadka uga warqabay xanuunka sheekha kuna booqanayay gurigiisa ayaa waxa uu dhankiisa inoo sheegay in isaga oo xanuunsanaya uu in badan akhrinayay duruusta ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allahuma ajirna fii musiibatina wacaaqibnaa khayra minhu waxau sheekha intii hore wuuna xanuunsanayay laakiin wuu qarsanayay daraase xawligana wuu waday laakiin tobankan dambe maalinkay ciiddu soo dhowaatay ayaa sheekh si gaara loo qabtay waana waday xataa waxaan xusuusanahay inuu ruux walba u yimaado uu dhahayay ilaahay subxaana watacaala keligii hala caabudo waad ujeedaan gaalo way jabtay dowla islaamiya afghanistan bay ka dhalatay warkuu ku celcelinaya kaasuu ahaa marka waxa weye sheekhu waa xanuunka waa uun xanuunka soo boodu ahaa laakiin wuu soo luuday wuu soo luudayay maalinkii ciiddii ayuu xanuun adag qabtay qur-aan baan ku aqrinay markii igu dambeysay oo aniga igu dambeysay weliba xanuun adagii u haystay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah kelimadaasuu ku celcelinayay sheekhu waxa uu ahaa nin aada ugu dadaala waxbaridda dadka waxa uu afar iyo labaatankii saacba masjidka ka akhrin jiray saddex darsi waa kan mid ka mid ah ardaydiisii oo ka waramaya duruustii ugu dambeysay ee uu bixinayay walaal duruustii ugu dambeysay oo hadda sheekhan u akhrinayay yaanaan dambaysa duruus musalsal ayuu waday yaan horeysa tirmidi ayuu dhameeyey kabacdi wuxuu mukhtasaru saxiix albukhaari ayuu akhriyey kabacdi mukhtasar saxiixulmuslim buu ku xijiyey sunanu nasaa-i ayuu ku xijiyey nasaa-i wou socda habeenkii hadda wou socday waxaa kaloo subaxdii socday altarkiib waatarhiib lilmundiri habeenkiina wuxuu akhrin jiray nasaa-i ayaa dhex noo socday tafsiirna hartiga ayuu akhrin jiray ummadda dhan ay ka faa'iidaysa jirta asagana marka waxaan leenahay sheekhayna ilaahi subxaanahu watacaalaa ha u naxariisto jannaatu firdows alclaana allah geeyo kutubihii ugu dambeeyey intaas ayay ahay duruustii ugu dambeysay ee uu sheekhu duubay waxaa aada ugu badnaa dardaarankan oo ah kii uu jeedinayey markii uu shalayta geeriyoonayey afar qofkayna u dhammeen wadadii khasaarada inay taa allah ku dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasow bilxaq watawaasow bisabri in kitaabkii sunnada iska dhaaftay ee aad leedahay adduunkan la socaha ama waxaad leedahay hebelaa taageeryaalkiisaan ahay waa inaan la socdo bal meesha xaalkiisu marayo yaa taageersan tahay ma allah iyo rasuulkiisaa taageersan tahay mase waxaa taageersan tahay ibliis iyo ururkiisa ilaa laba xisbi la jirta adduunka xisbullahi iyo xisbu shaydaan xisbu shaydaan khasaaray ku dhamahayn xisbullahina ilaahay muxuu yidhi alaa ina xisba allaahi hum almuflixuun taasna marka waa in ruuxa muslimka uu ka fikiraa inuu dhuuxo ayaa laga rabaa kuna dhaqmo wuxuu dhuuxay
allaha u naxariista ee sheekh nuur maclim cabdiraxmaan ah ayaa lagu wadaa in maanta la aaso si kastaba ha ahaato ee geerida culimmada ayaa ah musiibo weyn kaalintoodana waa dalool aan la awdi karin ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisinka ciidamada shisheeye garoonka baraawe iyo kuwa dowladda federaalk ee degmada hilwaa ee magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada baraawe ayaa sheegaya in milatariga mujaahidiinta al-shabaab ay xalay dagaal culus ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada baraawe gaar ahaan fariisin ay askarta kasoo duulay dalka uganda ku lahaayeen garoonka dagaalka lagu qaaday ciidamada shiiya ayaan faahfaahin dheeraad ah laga haynin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka banaadir iyo meelaha u dhow waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada hilwaa ee magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa xoolaha culimo iyo aqoon-yahano ayaa falanqeeya kelimadii uu jeediyey amiirka mujaahidiinta al-shabaab iyo filimkii cusbaa oo ay soo saartay muwasada alkataa'ib kaasi oo lagu soo bandhigay askar dhammaysatay tababar heerkiisu aada u sarreeyo maxamed daahir calisow ayaa ka waramaya mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa munaasabadda ciidul adxa waxa ay baahisay kelimad uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubaydah iyo filim xiise leh oo lagu soo bandhigay mucaskar ay ka aflaxeen boqolaal dagaalyahanno ah oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay dhuuxa ku soo qaadatay falanqayn ku saabsan filimka ka soo baxay mu'asasada al-kataa'ib iyo kelimadii uu jeediyey amiirka mujaahidiinta al-shabaab falanqayntan ayaa waxaana la wadaagay culimmada iyo aqoon-yahanada kale ah sheekh cabdulilaah sheekh axmed dheere sheekh cali katiin ustaad ramadaan iyo maxamuud ugaas maxamuud ugaas oo isdul istaagay kelimadda amiirka ayaa sheegay in ay ahayd kelimad qodobaysan oo dhinacyo badan looga hadlay islamarkaana qaybaha hore diiradda lagu saaray sida mujaahidiinta kaga damqadeen abaaraha ku dhuftay dalka runtii waxaa meeshaa ka soo baxaysa xaqiiqada meesha ka jirta oo ah nidaam islaami ah oo soomaaliyeed oo mujtamacan iyo ummaddan dhibaatadeedu ay dhibayso waxa uu sheeganayaa aysan hadal iyo maaragtay boorisku qarin ahayne ay waxqabad dhab ah iyo ficil la taaban karo iyo itus oo itaabsii waxaaf soomaaliga lagu soo koobi karo maaragtay ay tahay dhanka kalena koox maaragtay dabadhilif ah oo shisheeyuhu maalinba kelbad usoo dhiibayaan maalin walba maaragtay bokis iyo maaragtay hal jawaan iyo shay ummaddan bahdilaad ku ah ay usoo dhiibayaan oo tiviyada horkeenayaan oo kaamirado iyo sawirra ka qaadayaan runtii waxay kelmadan iyo kelmadaha la midka ah iyo xaqiiqada ay soo gudbinaysaa maaragtay ay mujtamacan tusayaan badiilka saxda ah ee ay tahay inay ka qaataan nidaamkan dabadhilifka ah ee shisheeyuhu waddanka ka hilgelinayaan toddobaatankii sane ee lasoo dhaafay qaybaha hore filimka mucaskarka ah ee sheekh qaasim arriimi waxaa lagu soo bandhigay dulliga iyo ihaanada haysata ummadda islaamka oo kaga imaanaysa gaalada sheekh cali katiin ayaa dadka dullaysan ku sheegay inay jecel yihiin dunida oo hamigooda uu noqday mid adduunka ku eg geeridana ay naceen qof kasta waxaa arkaysa dad badan oo ganacsataa hanti ilaahay siiya xoolo fara badan haysta haddana gaalada inay ku hoos noolaadaan u dullaysan maxaa keenaya adduunya jacayl dunyaday jecel yihiin waxay isleeyihin haddaad waxaa weye adduunyadan aad jihaadaan ama gaalada aad loo halgantaan waa xoolaha idinka baaba'aya isleeyihin waa dannigooda xun wey dad waxaa arkaysaa yacni lo iska raacanaya kuwa beera iska qodanaya kuwa adduunyo isaga mashquulayoo hamigooda uu noqday hamu dunya oo markaas marka arrintaasi marka markay dhacdo nebigu salla alay slm noo sheego jihaadkan ha ka tagtaan dulli baa idin fuulaya wey adduunyada yacni oo la jeclaado iyo mawdka oo la naco taas ayaa dulliga iyo liidnaanta uu ku imaanayaa hadda waxaad arkaysaa markaad filimkan daawata maanta muuqanaysa horena u jirto waaqiciyan u ahayd dad badan oo dulloobay oo dhallinyaro iyo odayaalba isugu jiraa wey sheekh cabdulilaah oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay falaaqaynta ayaa waxa uu qiimeyn ku sameeyey tababarka iyo muhiimaddiisa xilli filimka aad loogu soo bandhigay tababar heer sare ah oo ay qaateen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay geli kartaa alquwa albadaniya iyo liyaaqa albadaniya iyo jidhka in la dhiso oo qofkii qof taxamuli kara sucuubaadka iyo dhibaatooyinka iyo socodka iyo orodka iyo maaragtay gaajada u adka iyo oonka xamili kara inuu noqdo jidhkiisa dhisaa la rabaa midda kalena waxaa la rabaa anwaacda silaax oo dhan ama hubka qaybihiisa oo dhan kala duwan in lagu tababartaa la rabaa oo maaragtay la barto oo ilahi wuxuu leeyahay ma statactum ey maa qadartum wax kastood awoodaan nimanka hawla hadhina maa qadartum calayhi wax kasta oo aad maaragtay kari kartaan oo min anwaaci alxarbi min umuuri alxarbi ka mid ah oo silaaxii iyo liyaaqa albadaniya iyo hubka noocyadiisii in la barto weliba taa waxaa u ah oo ugu horreysa waxaa loo yaqaano toogta ama rimaaya rimaayadu inay qayb weyn ka tahay ayaa kaaga muuqanaysa maarata aayaadkan iyo xadiisna nebiga sal alla ly salam si kastaba ha ahaatee kelimadda amiirka ah iyo filimka ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa daawaday kumanaan dad ah kuwaasi oo si aad ah kaga falceliyey macluumaadka xasaasiga ah ee lagu soo bandhigay kelimadda iyo filimka ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib kaasi oo ah mid tayadiisa ay aad u sarayso dowladda federaalka ayaa qiratay in ciidankeeda dhibaato xoogan ku hayaan bulshada ku nool magaalada muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya taliyaha milatariga dowladda federaalka odowaa yuusuf raage ayaa meel fagaara ah waxa uu ka sheegay in ciidamadiisu ay yihiin burcad dadka muqdisho dhac iyo dil iyo dhibaatooyin badan u geesta iyadoo ay soo tarayaan dhibaatooyinka ciidamada dowladda federaalka ah ay ku hayaan dadka magaalada muqdisho oo ku dhaqan islamarkaasina cabsidu ay sii labaleexaadsatay ayuu odowaa xaqiijinayaa in ciidamada uu xukumo ay dhibaatooyinka qayb ka yihiin waxaan la soconnaa maalmihii ugu dambeeyey magaaladan muqdisho dhibaatooyinka ka dhacay oo runtii aan dareemi karno awaaqibkooda waxa uu noqon karo iyo waxa ay keeni karaan iyo waxa ay u dhimi karaan sharafta ciidanka iyo qiinka ciidanku leeyahy waxaan la soconnaa magaalada waxaa ka socda dhac waxaa ka socda dil ay geysanayaan dad qaybo ka miduhu ay gashan yihiin dareeska ciidanka qaybo ka miduhuna ay yihiin ciidanka meelo ka midana muxuu ahaa runtii qaybo ka miduhuna ay ciidanka yihiin waxa uu sheegay in juhdigii muddada dheer ay bixinayeen uu yahay hal bacaad lagu lisay maadaama ciidamadiisu ay mooryaanoobeen islamarkaasina bulshada aanay waxba u reebanaynin waa wax ceeb iyo fadeexada qof kasta ee uu qof tuutaha gashan ou dhac u geesto qof shacabahoo dareeska gashana ee dhacay ma leh xitaa qof dareeska gashana ee dhacay kuma ekaysanaayo ama idila kuma ekaysanaayo wuxuu leeyahay ciidanka dowladda oo tuutaha dowladda wata ayaa idhacay idilay taas waxay meelka dhac ku tahay sharafta ciidanka waxay meelka dhac ku tahay wakhtiga aan bixinaynay odowaa ayaa waxa uu la soo shir tegay war aan macquul ahayn oo ah in ciidamada laga soo fasaxo furumaha marka ay yimaadaan magaalada muqdisho ay hubka iska dhigaan islamarkaasina ay ku wareejiyaan xarumaha taliskoodu caasimadda ku leeyahay arrintaa ayaa u muuqatay mid aan dhaqan gelaynin maadaama ciidamadu ayba ku xisaabtamayaan in caasimadda inta ay joogaan ay qarash fara badan helaan kaas oo aan meel kale ka imaahayn laakiinse ka soo gelaya dhanka hantida ay bulshada ka dhacayaan marka ay soo galaanna inaysan xaafadahoodii aadin taliska xamar ugu yaalla waa inay yimaadaan waa inay hubka dhigaan waa inay dariiska dhigaan kadibna waa inay xaafadahooda aadaan xaaladda magaalada muqdisho ayaa marba mar ka dambaysa kasii daraysa ciidamada dowladda federaalka ayaa si joogtaa waxay u dilaan shacabka magaalada muqdisho iyagoo kuwo kalena dhaawaca iyagoo hanti badanna ka dhaca warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan xukuumadda maali ayaa xirtay ciidamo ka socda efrikosta kuwaasoo si sharci darra ah ku soo galay dalkeeda madaxda xukuumadda maali ayaa shaaca ka qaaday inay xabsiga u taxaabeen sagaal iyo afartan askari kuwaasoo kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada bomaco waxayna ku tilmaameen inay ahaayeen maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah afhayeenka xukuumadda maali ayaa warbaahinta uu sheegay in askartan sagaal iyo afartanka ay si sharci darra ah kusoo galeen dalkooda iyagoo wataa hubkooda oo aan wax ruqsad ah ka haysanin dowladda mar sii horeysay afhayeenka ciidamada qaramada midoobey ee dalka maali ee magacooda loo yaqaano minasma ayaa wuxuu sheegay in askartani kasoo jeeda efricost ay u yimaadeen sidii ay taageero dhanka loojistikada ah u siin lahaayeen askartooda duulaanka ku jooga dalka maali ila wareedid diblomaasiyadeed oo dhankooda la hadlay wakaaladda wararka faransiiska ah e f b ayaa sheegay in ciidamadan ay u yimaadeen caawinka askarta minusma si gaara kuwa ka howlgeli doona xarun qaramada midoobey ee ku leedahay maali ciidankan oo si gaara ula shaqayn doona shirkadda xagga duulimaadyada u qaabilsan qaramada midoobey ayaa waxaa gebi ahaanba ganafka ku dhuftay xukuumadda maali taasoo sheegtay in duulimaadka hawada aysan mas-uul ka ahayn ciidamada ajaanibta ah loona baahan yahay in dalka ay isaga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa